gaadhiyada bajaajka oo beryahan dambe aada ugu soo badanaya magaalada caasimadda jabuuti ayaa si xoog leh uga shaqeeya xaafadaha ku yaala duleedka magaalada iyadoo mamnuuc ay ka tahay inay gudaha usoo galaan magaalada goob ka mida goobaha gaadhiyada bajaajku ay sida xawliga uga shaqeeyaan oo ka mida goobaha kala duwan ee ku yaala duleedka magaalada jabuuti oo aan booqday waxaan kula kulmay halkan de waxaan ku arkaya iminka bajaaj baad saarantay bajaaj baad wadataa bal ka waran bajaajka iyo de shaqadiisa wallaahi shaqadiisu dee horta shoomeernimadii de dhinacii da'dayna dee shaqo la'aantii wallaahi noo dhaantaade boqol kiiba boqol ah oo dee i sheeg adigu intii dee shoomeer dee lagu dhex jiri lahaa iyo dee kubadii waxaa la ciyaari lahaa way dhaantaa kow ah kalaa dee wixii shaqaha hadday noqoto lacag wanaagsan baad ka heshaa haa nafsi nafsi wallaahi yoomkii iyo lacagtii dul socodkii wallaahi wax kasta waan ka helnaa dee aroortii misedaad bilowdaa fahmi shaqada wallaahi anu afartaan bilaabay caadi aanta afarta subaxnimo haa afarta subaxnimaa bilaabaa habeenkii ilaa misedaad shaqeysa ilmaa adugu tobanka ilaamaanba sagaalka liisanaa laynii sameeyey lambaraa lagu sameeyey sidii gaadhigoo kale calaamadu noqdaa bal ka waran wallaahi boqol kiiba boqol way dhaataa wakaa dee bermiyi noo sameeyeen de wax bermiyo dee ku wadanana dee taabaa jirtaba alisin waxaa ku wadana taabaa jirtaba caymisna waa laynii sameeyo haddii wax dee dhibaataya timaado caymiskaas ayna badbaadna bal ka waran habaynta laynii sameeyey wallaahi habeynta boqol kiiba boqol way dhaantaa inkastoo dee caymiska ay noo sameeyeen waxay noqonaysaa hadda adduunka wixii shil kaloo galay caymiskaabaa dee nagaga badbaadi karaa dee wala waa saas weyaan laakiin fahmi waxaa lays odhan karaa bal xagga shilalka ka warran xoog baad u wadaanoo gaadhiyaasha inta badan iskama egtaanoo dadkaad sidaan iskama xil saartaanoo dadkaas badyaa inagu canaanta caynkaasa ka warran wallaahi dadku dee horta wayna canaantaan ma garatay dee way dhaantaa horta dee dhinaca canaantana wallahi waa iska dhegaysanaayo waan iska wadanaa dee inkastoo dee mas-uuliyad ayna saaran tahay dushayna yah mas-uuliyaddii waan qaadnaa mas-uuliyadda waa qaadi karnaa marka xawligan aad ku wadaan iyo xooggan aad ku wadaan inta badan inaad iska xil saartaan lacminaad aad ka gaabisaan
saa u soconnay xamse axmed cilmi xamse bajaaj baad wadataa bal ka warran shaqada bajaajka nin dhalinyarana waa tee xilligaas kale u jiraan waa iska fiican yihin laakiinse waxaa u daran maarata xagaaga oo kalma ka dadka socdaan oo kale yaa dee maarata laisku dul qurmaya imika laakiinse aduu alxamdulilah imsadaad bilowdaa shaqada aroortii xilligaan doonay bakhtiyaarkiisa dig anoo dee inkastoo waan iska barjeeyay waxaan soo kacaa sideedan sagaalka soo kaca habeenkii ilaa imsadaad shaqeysa habeenkii ma seexdaba ma seexdaba dabax waan iska hay waan iska dul marqaamaana markaa dad fara badan ma heshaan yom fiican maynaga soo galaa aa wallaahi wax fiican wax fiican naga soo galaa iska fiicantayd aw sidoo kale waxaa aragtidooda iga warramay dadka ku shaqeeya baabuurta gaadiidka dadweynaha ee jidadka iyo waddooyinka la qaybsada gaadhiyada bajaajka sharmaaqo dharaar buux waxaan arkayaa sharmaaka iminka waxaa tahay gaadiidleyda basaska gaadiidka dadweynaha ku shaqeeya marka bajaajka dariiqyo badan baad halkan gaar ahaan degmada belbela aad wada qaybtantaan xawiligay ku wadaan waxaa kaga sii daran muraayado ma isticmaalayaanba muraayadaba kuma yaalaan gaadhiga muraayadihii haadadka laga eeg haa sida u socotoon bay laabaysaa ee la seexanaysaa waxaan waa gaari kaa weynu ku baabi'in karaya ma odhanayso gaariyadaa ka cabtoodoo ka joogsanayaba axmed cali suge wallaahi bajaajka adhi badan bay dad ku haysaa baawaradii hor laabaysaa uun talbaad waddankii ciid bay ka dhigtay oo dariiqadii meel la maray ma jirto habeenkii meelaha ku nima ma weynay dhulkana dhigadhigan dhigana baawurta badya magaalada hoose uma dhaadhacaane waa intan degmada berbelo way xidhaan oo berbelo dhib dariiqadii bay khaataan ka dhigeen bo dadka wadana mas-uulamaha laakiin axmed meelaan u baabur xumbuligu ka shaqayn oo waxaa jirta iyagu ay gaadhaan oo dadka ku gargaareen dee inay gaadiid u noqdaan marka taasoo kale maxaa odhan taa way jirtaayoo dhul baana basku minan oo ay dhibta ka saaran way jirtaa laakiin dhibtooda kala badan inaan la yareeyo adi toole lambarada soo baxay la joojiyo bajaajya cusub ayaanin suuqa ka soo biirin haa waxaan dhufudade kaasoo de u yar de waxna le khad ka sii baxayaan watbi waxaan leeyihin laakiin wixii soo galeen maanka siba laakiin dhalinyar fara badan oo axmed marka horeba dee aan camal hayn ayaa shaqa ay u noqotay taasoo kale in la ixtiraamo in fiicanoo walaal shaqo noo yirtaa intii axmed baa laakiin badan intii axmed baa badan inkastoo gaadhiyada bajaajku ay inta badan u nugul yihiin shilalka ka dhaca waddooyinka haddana waxay fursad wanaagsan oo gaadiid u noqdeen qaybo ka mida dadweynaha degan goobaha ay ka shaqeeyaan nimcaan rooble bajaajka wax la heli karaa maaba sababtoo magalo dhan baa ku nasatay ma dadkii lugeynayo o dhan baa imaka lagusii daayey meel kastay galaysaa waxay noqotay daldhaweeye laakiin nimco dee waxaa jirta dhinacii kale khatarta bal iyadana bal ka waran kolkol dee shil baa dhici karaa gaadhi kale isku dhici karaa deetaa waa khatar ilaahay maan odhan karaanu waxa qoran baa dhacama wax qoran muu dhici karaya dhakag ahaan waa ku faraxsannahayba waayo lugta waa laga nastay meel kasta degdeg wax kasta rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti